barnaamijka dhallinyarada maanta
duhur wanaagsan dhegeystayaal waa isniin sagaal iyo tobanka bisha juun sanadkuna waa laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halka idinkaga soo jeedinaya dahre cilo nuur iyo aniguaa ibraahim xasan daandure
duhur wanaagsan dhegaystayaal ramadaan kariim ayaan idin leenahay meel kastoo aad nagala socotaan waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee v o a somaly com
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a faa'iidooyinka tobanka dambe ee bisha barakaysan ee ramadalaan oo aad maqli doontaan
ictikaafku sida u bilaabmo waxaa ugu khayr badan doorto inaan miskiidka ka soo bixin oo ilaa xaajad yar uun mooyaane dan markaad leedahay unaad ka soo baxdid maahee inta kalea inaad miskiidka dhex fadhidid ood ku ictikaaftid oo tobankaa saro tobankaa cisho aad xaafadiin iyo asxaabtii iyo waxaa guusidoo
kaasi waa imaam dhallinyaro ah oo la hadlaya dhallinyarada kale ee soomaaliyeed isaga oo sheegay in tobanka dambe uu leeyahay barako aada u badan iyo khayr aada u tiro badan oo qur-aanka iyo xadiiskuba ay sheegeen sidaasi daraaddeedna uu dhallinyarada ku waaninayo in ay ku ekaadaan masaajidka oo ay ku cibaadaystaan qasaa'idka bisha ramadaan aanu ugu talagaleen idin haynana waxaa ka mid a qasiidadaasina waad dhegaysan doontaan iyo xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka booliska magaalada london ayaa sheegay in baabuur la jiirhsiiyey dad ka soo baxay masaajid ku yaala magaalada london xalay xilli ay soo tukadeen salaadii taraawiixda booliisku ilaa hadda waxay xaqiijiyeen in hal qof dhintay toban kalena ay dhaawac yihiin gaadhiga dadka la jiirhsiiyey ayaa ahaa nooca faanka loo yaqaano waxaana la sheegay in dadkaasi uu ku jiidhay bannaanka masaajid ku yaala waqooyiga magaalada london booliisku waxay sheegeen in gacanta ay ku hayaan ninkii baabuurkaasi waday oo ay hor istaageen in uu baxsado dadkii masaajidka ka soo dareeray kuwaasi oo markii dambena booliska u dhiibay ra-iisul wasaaraha dalka britain teresa may ayaa weerarkaasi ku tilmaantay inuu yahay dhacdo aada u foolxun haaruun khan oo ah xogayaha guud ee golaha muslimiinta britain ayaa sheegay in ninka weerarkaasi fuliyey ay dhiiri gelinaysay falal islaam nacayba
xisbiga madaxweynaha faransiiska ah emmanuel macron oo ay isxulfaystaan qaar kale ayaa aqlabiyad xoog leh waxa uu ku yeelanayaa baarlamanka dalkaasi kadib markii ay ku guulaysteen kuraasta boqolkiiba lixdan xisbiga macron ayaa waxa uu helay saddex boqol iyo sideed kursi ee kuraasta baarlamanka oo dhan shan boqol iyo toddoba iyo toddobaatan halka xisbiga kale ay isbahaystaanna uu helay laba iyo afartan macron oo xafiiska fadhiya muddo bilah ayaa waxaa guusha ay u suurto gelinaysaa inuu hore u sii riixo ballanqaadyadiisii xilliga doorashada oo ay ka mid tahay inuu adkaynayo shuruucda shaqaalaha
duhur wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal meel kasta oo aada naga dhegaysanaysaan sidaynu ka warhayno dhalinyaro badan oo soomaali ah iyo kuwa kale oo ka tegay wadamada afrika ayaa u tahriiba wadamada galbeedka yurub mustafe barkhad dhimbiil oo ku sugan magaalada boorama oo ah maansiyahan dhalinyaro ah ayaa inta badan xuriyo maansooyin uu isleeyahay dhalinyarada kaga wacyigeli tahriibta islamarkaasina uu ku tilmaamayo waxyaabaha uu filayo inay ugu wacan yihiin in tahriibta ay ku dhiirigelisa bulshada wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayuu ugu waramay magaalada buurama arrimaha bulshada tusaalaan waxaa ka mida waxaad og tahay waxa weyaan dad qaaradda ladha africa waa qaaradan aynu ku noolnahay afrika dadkeegu waa dad aaminsan qaaradaha kale inay horumareen iyagu ama wax walba inay qaaradaha kale kaga fiican yihiin bay qalbiyan aaminsan yihiin manase taas markaa waxay keentay dhallinyaradii soo kacaysay ee jiilkan dambe ahaa inay u yaacaan qaarad macnaha aanay waxba ka soo gelayn dhallinyartii soo koraysay ee da'yar tahayd ee soo kacaysay ee ubax ahayd ee afrika ku nooleed ayaa hiyikacay markaasay tegayaan oo ay u hiloobayaan inay tahriibaan oo ay tegaan qaaradaha kale ee ay dadku u arkayaan badda inay ka horumarsan yihiin qaarado kale u yaacayaan oo aan qaaradahoogii ahayn kadibna yurub baa ka mida meelaha aadka loo tego dadka taariibaaya inta badan maaha dadka noloshu ay ku adag tahay maaha waa dadka wax isku tuhmeeya hadduu ugu yaryahay qofkaasi taariibaya reerkooda wuxuu ku ogyahay jago ama guri ay leeyihiin marka waa dadka dhinaca dhaqaalaha ka dhisan weye ee dhaqaala haysta ee reerkoogu dhaqaala haysto ee dhallinyartaa unbaa isagu isku dayaya inuu tahriib iyo waxaasi galo taasina wax noqotay xanuun waxaa dhacday in qof reerkoodu guriga helaatay lahaa intay gurigii markuu tahriibay intay gurigii iibiyeen iyagu kira galeen marka aanu xanuunkii waxaan isiri waxna waa xanuun baan isiri maaha tahriib maaha mustaqbal eegis iyo mustaqbal mustaqbalkaagaba xumaanaya koo qofka ku ordaya maaha qof aan mustaqbal kala fahamsanayn baa baxsanaya qof markuu nolosha halkan ka soo baxo oo ka soo dhalaalo ee uu mataqaana wax weyn gidaarre badan soo ceshaan ayuu soran kara wax u baahantay inaad meelo kala tagto laakiin qof tii halkan baa ka adkaanla oo iskuulkiisii iyo jaamacaddiisii wadi kari waayay markuu taariibayo dee qofkaasi waa qof wax weyn ku fashilmay noloshii halkan ku noolaa marka dadka qaar baa waxay dhahdaan tahriibku waaba xanuunba markaa xanuun qofkii ku dhacay ayay noqonaysaa markaan magac u bixiyey waxaan is idhi xanuunkan waa xanuun uu keeno cudur la yidhaha saluug xanuun xanuunka cudur baa keena cudur la yidhaha saluug baa keena marka waa bakteriyadii amase fayraskii ku dhici lahaa fayraskii xanuunkan keenayay iyo aad u bixisay saluug saluugha marka noloshiibuu saluugaya qofka noloshii badan buu iska saluugaya soo wax walba haysto buu noloshii saluugaya marka wuxuu leeyahay xanuunka xanuunka saluugu keeno maase wax la keena dhigasho wuxuu leeyahay xanuunka saluugu keeno dalkaagana kaa kaxeeya taariibkana kugu hoggaansha hankaaga ka tiinadeeya damiirkaagana kidfaaya tugmada ku yidhaa guddoonso xanuunka kobtaad gelaysay reerkiinnu intuu ka guuray kirada baday waalidiinta dhallaankeennii kadeedmay kalsoonida geed ku laalay nolosha kifaayadeeda in kaam loo galaw haystay isagoo ina kornayla halkan wuxuu ka ahaa ina kornayl ina hebel hebeloo la yaqaano ka ahaa ama wuxuu ahaa ina kornayl amase ina aabba taajirbu ahaa taajirina wasiir dee nin la yaqaano ahaa isagoo ina kornayla intaa koy loogu yeedhay koy waxa weeyaan waxaa loogu yeedhay dameeraha intaa koy loogu yeedhay kalaabyada yurub ku yaalla kolkuu tumanayo gaalku lugtiisa intuu kiraysto aygiisa u keergareeya ileenkeena dhigashadaadu mar bay ku biddaa karbaashe rag baa inta kuush la siiyey u haysan kalsooni buuxda inuu dhaqo kaadadiisa waxaa dhacday dhallinyaro badan baa markii dambe macnaha markii jiilkii ugu badnaayee ay taariibeen aan isu galaaska ahayn jaamacad markaan soo galnay teera semesterkii hore marka dhigtaan semesterkii dambe ay taariibeen qaar qaar badan oo aad isku isku fasal ahaydeen ilaa waxbarashadii hoose tii dugsiga sare intaasoo dhan baad wada joogteen baa markaa iyagu tahriibeen haa ayaa qaar badan taariibeen kadib waxaa dhacay qaar ba waxaa lagu dhaadeen markaan talyaaniga tagnay da'yar baan qorannay kadib waxaa dhacay in la geeyo meelaha ciyaalka lagu xanaaneeyo taas waxay sabab markaa in dee kuushkii ciyaalka agabkii ciyaalka loo soo dhammaystiro oo isagoo nin weyna loo xidho wixii ubadka yaryar ay xidhinayeen ama carruurta yaryar lagu xanaanaynayay loo keeno in loo keeno de kubadii in loo keeno beebedii boodaysay in loo keeno sodhamedhadii dee in kuushna loo xidho wala markay de xaaja ku qabato ama kaadi ku qabato ama saxara dee nala socodsii wadanni loo weynoo halkan xaafaduna jaamacadu diyaarisa mar bay ku bidaa karbaashe rag baa inta kuush la siiyey u haysan kalsooni buuxda inuu dhaqo kaadidiisa maxaantixa kuu hibeeyey dartaa gabayga u kadleeyey kor iyo hoos kuugu sheegay dhibaatada kuu sifeeyey suugaanka macaan kabaabka adiga keligaa ku siiyey waanada kuu laba jibaaray kursiintii waalidkaaga hooyo kugu qaaday uurka dartaa kurba dhuuni diiday kadeedkii soo abbaaray kadiidyadii ma ilaawin intuu aabba kaariyoonle amaa baabuur kireeyey amaa kuu dhaqay adduunyo dartaa kulka ugu dhacaayey korkiisana kabuur ka muuqdo markay kansha adiku joogto isana gabay kaalintiisa halkuu ka sugayo kaalmo intaad taariib ku jeexdo inaad lacag keen tidhaahdo kaskaagu miyaanu diidin markaad diintaada kaydsan qur-aanka kariimka baadho adduunyadan kugu gadaaman korkeedana aad dul joogto ilaahay kuuma keenin kalluunku inuu ku quuto
kaasi wuxuu ahaa mustafe barkhad dembiil oo ah suugaanyahan dhallinyaro ah oo magaalada boorama ugu warramayay wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ibraahimow intii maansadaasi socoteen dhegaysanayay waxa aadii taabatay markuu inaan ku leeyahay gurigiini inta la iibiyo qoyskaagii baday kirada markaasaa waxaan toos usoo xasuustay dhacdooyin badan oo dhallinyaro intay tahriibeen waalidkoodina lacag kaasha aanay haynin cid kaloo soo caawisaana jirin gurigii yaraay inta ku jireen ama booskii sandaqada yar uga dhisnayd inta la iibiyo iyagii loo diro magafaha lagaga sii daayo reerkii oo aan kiradaba awoodeynina guri karaa ku guuraan oo la yidhahdo reer hebelkaasay degeenoo inankoodii tahriibay bay u iibiyeen booskii amaba gurigii oo haddana zaharo taasi kaliya aysan ahayn ay dhici karto iyadoo lacagtii ay ciddi direen haddana weli ay silsilado kusii xireen oo laleeyahay lacagta soo badiya lacagta soo badiya haddiiba laga furana markay yurub tagaan silsilado kale oo aan la arkayninba iskaga xidhanoo qofkii markaanu wadankii sharci ku haysan sharci darro kusoo galay ee aanu afkii wadankaasi hore u garanaynin mudday ku qaadanaysaa inuu shaqaysan karo xataa naftiisa u noolaan karo marka dhibaatooyin badan baa jira dhallinyarada ilaahay tahriibta ha ka wacyigeliyo
duhur wanaagsan ayaan dhegeystaal mar kale dilanahay halkaad weli nagala socotaana waa barnaamijka dhallinyarada waxaanu ku guda jiraa tobankii maalmood ee ugu dambeeyey ee bisha barakeysan ee ramadaan iyadoo muslimiintuna ay habeenkii kusoo jeedaan salaad iyo cibaadaysi haddaba faa'iidooyinka tobankan maalmood ee dambe ee bisha barakeysan ee ramadaan iyo cibaadada ay tahay qofka muslimka inuu la yimaado ayaa waxaa ka hadlaya cumar khaliil cukiya oo ah imaamka masaajidka caynuraxma ee degmada belbela ee dalkaasi jabuuti wuxuuna u warramay wariyaheena v o a ee dalka jabuuti sagal siciid faarax
tobanka ugu dambeeyana nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu xidhan jiray gutika ayuu geeshiga iska dhigi jiray sidii wax u diyaargaloobayo oo kale arrin culus oo kusoo waajahaya haaskiisa iyo ciyaalka ayuu kicin jiray wuxuu geli jiray ictikaaf ayuu geli jiray tobanka dambe oo miskiidka kama soo baxayn camalkiisii hore ayuu labalaabayey markaa nebi moxamed ayaa annaka qudwad noocan baad aan ku dayanaynaa oo dayasho nooc ah markaa dee intaad filimaan iyo geemiya aada ku jeedid nebi moxamed wixii ku jeeday inaad ku jeedid aa lagaa rabaa oo bishan waa bisha qur-aanka weeyaan uu soo degay bishii nebi moxamed jihaadka uu gelayey ayay ka mid tahay adiguna waxaa la rabaa naftaada jihaadda iminka seef ma jiree naftaada inaad jihaad la geshid ood xumaanta u diidid ood wanaagga xaggeega aada u kaxaysid ayaa lagaa rabaa wiilka dhallinyartaa iyo gabadha dhallinyartaaba oo waxaa ugu kheyr badan uu nebi maxamed odhan jiray nusurtu bishabaab shabaab baa diinta laygu gargaaray sidaa daraaddeed waxaa lagaa rabaa dee inaad noqotid kuwii nebi maxamed uu tilmaamayay oo diintan u gargaartid naftaada inay ka bilaabmaysaa ictikaafka sida u bilaabmo waxaa ugu kheyr badan doorto inaad miskiidka ka soo bixin oo ilaa xaajad yar uun mooyaane dan markaad leedahay unaad ka soo baxdid maahee inta kale inaad miskiidka dhex fadhidid ood ku ictikaaftid oo tobankaa saro tobankaa cisho aad xaafadiini iyo asxaabtii iyo waxaa guursid oo digri uun aada wadid waxaad noqon doontaa tobanka markaa dhamaysay adoo nuuraya ayaa soo baxaya waxa kale waad iska daynaysaa oad iska joojinaysaa sidaa ugu kheyr badan waa sidaa laakiin haddaad shaqaynaysid waxaa la afdalaa oo la yidhahdaa markaad shaqo tegaysa waad ka soo bixi kartaa waad ku noqonaysaa haddana saacadaha habeenkiibuu ugu kheyr badan yahay de inaad ku ictikaaftid oo leydkiibaa bilaamaya oo qur-aan baad ku dhex akhrisanaysaa waxaad garaysaa naftaadii baa ruuxaaniyaad bay galaysaa nuur waad dareemaysaa oo waxaad wixii adduunyadii wala yaacaysay qof iska soo xidhay baad noqonaysaa markaa nabi maxamed isagu ubagoyn jiray xaasko hadda halkaasu iyuu dhex fadhaysan jiray miskiidka oo sidaasuu ku jiri jiray nolosha caynkaasa adigana waxaa lagaa rabaa de inaad bal koob iyo toban bilood iyo weliba labaatan cisho iyaad iska xayraan xayraan ku jirtee tobankaa cisho inaad isyar xidhid oo guriga dhex fadhaysatay alle oo de naftaada xoog aad u rabiyeysid ayaa sida ugu khayr badan ah haddaad de ka faa'iidaysatid waxaa boqolkiiba boqol anu kuu hubaa marka rabadaanku sidaa u dhammaado adigoo qof kale ah ayaa soo bixi doono oo dee wax badanood markii hore iskaga dhacdhacaysay waad ka ju dhowrtoomi doontaa waxay ku noqonaysaa gaashaan ilaahay hadduu ku gaadhsiiyo waa nicmad lagu shukriyaa maadaama aada gaadhayna waxay u baahan tahay inaad ka midho dhelisid bay u baahan tahay oo sidaad uga midho dhelin lahayd aada ku dadaashid waayo waxay tidhaahdaa carabtu alwaqtu ka sayf bay tidhaahdaa waktigu waa sida seefta oo kale amba uu ku gooyaa amba adiga unbaa gooya haddaad adu goyn weydid uu isagaa ku goynaya maxay ka dhigan tahay waad dhimanaysaa kol haddaad dhimatidna waa salaamadee u ku jaray bay ka dhigan tahay marka waktigaa qaaligaa ee ilaahay uu ku siiyey oo bashii rabadaan kusoo gaadhsiiyey waxaa la rabaa dee inaad waktigaaga ka faa'iidaysatid waxaa jira dhalinyar fara badan oo markaas waktigooga ku dayaca ayaa jira halkay diinteennu inoo kugu amreysaba waktigu inuu qaali yahay waa noloshaada dhan ayuu waktigu ka mid yahay maalin markay ku dhaafto haddeeta cumrigaagii oo kaa tegay weeyaan maadaama ay arrinka intaa leeg ay diinteennu gaadhsiisay bisha rabadaanna wayba kasii xag jirtaa waxaa la rabaa qofka bini aadamka inuu ku tarbiyoobo iyuu ilaahay ugu talagalay bisha rabadaanka waayo naftu wax weeyaan waxaa lagu tilmaamaa waa sida awr layli ah awrka layligaa waa la layli tiraad ee marka yaree la barayo rarka sida dadkeena hore ay garanayaan waa kolba wax yar baa la duldhigaa iska tuuraa kolba wax yar baa la duldhigaa iska tuuraa marka dambena ubadka iyo ciyaalka ayuuba qaataaba awrku nafta bini-aadankana waa sidaas ayadna ilaahay baa ugu talagalay bisha rabadaan koob iyo toban bilood bay cunaysay ay ordaysay meel kasta maraysay marka bishan waxa weeyaan waa tarbiya waxay tarbiyeynaysaa naftii bay tarbiyeynaysaa sidaa daraaddeed waxaan ku waaninayaa dhalinta walaalahay ah inay bishan rabadaan ay ka faa'iidaystaan ayna kaga faa'iidaystaan khayr
kaasina wuxuu ahaa cumar khaliil cukiya oo imaamka masaajidka ceenuraxma ee degmada belbele ee dalkaasi jabuuti waxaa u warramayay wariyaheena v o a sagal siciid farax
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatanah dhinacii qasiidooyinka ramadaanta aynu jaleecno hagaag qasiidadaasi intaa haddii aynu kaga soo gudubno haatanaa dhinacii ciyaaraha waxaa inoola diyaaraa axmed cali sheikh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilaabno koobka confederation kaabka ayaa ka socda dalka ruushka shalay waxaa dhacay laba kulan dalka bortugal oo la kulmay dalka mexico waxaa ciyaartoodii ay ku dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah goolasha dalka bortugiiska waxaa dhaliyey ciyaaryahan ricardo koresma waxaana kooxda dalka mexico u barbariyey ciyaaryahan havier hernandes goolkii labaad ee bortugiiska ayaa waxaa dhaliyey ciyaaryahan cedric sowares ayadoo kooxda dalka mexicana uu barbardhaca daqiiqadii sagaashanaad u dhaliyey ciyaaryahan hector morino dhinaca kalena dalka jili ayaa laba gool iyo waxba kaga adkaaday dalka cameron labada gool ee dalka jili waxaa kala dheliyey arturo vidal iyo eduardo vergas maantana waxaa ciyaari doonaa dalka jarmalka iyo dalka austraaliya dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegno ciyaaryahan christiaano ronaldo ayaa lagu warramay in uu xiiseynayo in uu dib ugu soo laabto kooxda kubadda cagta manchester united xilli ciyaareedka soo socda weeraryahankan ayaa dhowaan warar soo baxay waxay sheegeen inuu doonayo in uu ka tago kooxda real madrid kadib markii dalka sbain looga soo oogay dacwado ku saabsan in aanu bixin lacag ku dhow an milyan oo yuuro oo canshuur ah ciyaaryahankan ayaa la sheegay in wakiiladiisa u sheegay inay ka shaqeeyaan sidii uu dib ugu laaban lahaa kooxda kubadda cagta manchester united warar ku dhow ciyaaryahanka ayaa sheegay in weli kooxda united ee qalbigiisa ku taalo kooxda united ayaa ciyaaryahan ronaldo ka iibisay kooxda real madrid sannaddii markaasi oo lacagtii ugu badneed abid ciyaaryahan laga bixiyo lagu iibsaday taasi oo ayd milyan oo lacagta giniga dalka britain ah ugu dambayntiina tababaraha kooxda kubadda cagta manchester city beb gardiola ayaa lagu warramay inuu ka fakerayo inuu soo iibsado ciyaaryahanka garabka midig ee daafaca ka ciyaara ee kooxda yuventus dani albes kooxda manchester city ayaa u baahan ciyaaryahan garabka midig ee daafaca ka ciyaara kadib markii ay dirtay ciyaaryahanada kala bablo zabalata iyo bakari sanya gardiola ayaa waxaa sidoo kale lala xidhiirinaya ciyaaryahanka garabka midig ee kooxda tottenham kyle walker hase yeeshee lacagtiisa oo lagu sheegay afartan milyan oo geni ayaa ka dhigi karta inuu u weecdo albes albes oo afar iyo soddon jir ah ayaa la sheegay in kooxda yuventus ay ku doonayso oo keliya lacag shan milyan oo geni ah tababare beb gardiola ayaa macalin u ahaa albes markii uu joogay kooxda barcelona isagoo ka soo iibsaday sannaddii laba kun iyo sideed naadiga zavia markaasuu saddex labaatan milyan oo geni uu ku soo gatay albes iyo gardiola ayaa intii ay barcelona joogeen waxa ay ku wada guulaysteen saddex horyaalka liigaha ah laba koobka sbain ah iyo sidoo kale laba koob kuryaalada qaaradda yurub ah ka hor intii aanu gardiola ka tegin kooxda barcelona sanadkii xubintii cayaarahana waa nagaytaas
aad buu mahadtay axmed cali sheekh oo nala socodsiinayay ciyaaraha halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington waana maalinimo isniina sagaal iyo tobanka bisha juun labada kun iyo toddobi iyo tobanka waxaynu ku guda jirnaa tobankii dambe ee bisha barakaysan ee ramadaan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hiriirka efemyada geeska afrika qaarkood iyo weliba internetka oo v o a somaly com aad nagala socotaan maalin kastana barnaamijka dhalinyarada waxaad ka dhegaysataan kowda iyo barhka ilaa labada duhurnimo inta udhexaysa maalin kasta xiliga geeska afrika idinkoo nagala socon kara website-ka v o a somaly com oo taabanaya idaacadda duhurnimo haatana annagoo ku jira bisha barakeysan ee ramadaana dhammaanteen kheyrkeeda allahana waafajiya waxaad ku soo dhowaataan qasiidadan
sajuudiya salaada badi sonkiyo sakadaada dhoo subxaan rabbigaaga bari sajuudiya salaada badi sonkiyo sakadaada dhoo aniga samahbadi samahbadi su'aasha khayaama iyo siraadeed baana sugay subanu nabiga ku salay adduunyada samahbadi samahbadi su'aasha khayaama iyo siraadeed baana sugay subanu nabiga ku salay سيدي يا رسول الله سيدي سيدي كي أنبياء شوف ألفا ألف سلام الله عليك سيدي يا رسول الله سيدي سيدي كي أنبياء شوف ألفا ألف سلام الله عليك
qasiidadaasi nebi ammaankaana waxay u dambaysaa idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaynu mar dambe kulmayno waa ibraahim xasan daanduray sahre ciidla nuur iyo maxamed cabdisandheer oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
satirowka sareeya iyo sabuulka xisaabiyo dunida safar baa ku nahay satirowka sareeya iyo sabuulka xisaabiyo sikay jana nooga yeel jana nooga yeel safkii aad xaraysay iyo asxaabad isu banayd alloo sugta nooga yeel sikay jana nooga yeel jana nooga yeel sabkii aad xaraysay iyo asxaabad isu banayd allow sabta nooga yeel saydi yaa rasuulallah saydi saydi kii ambiyaashow alfa alfa salaamullah calayk saydi yaa rasuulallah saydi saydi kii ambiyaashow alfa alfa salaamullah calayk sunada nabiga gara sugo iimaanka sugo sinabadii